halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka roma oo qayb ka ah kutubta axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd xidhiirka ka dhexeeya rumaystayaasha waxaanan ku soo gebagabaynay barnaamijkaasi warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad oo lahayd oo jacaylku ha noqdo mid aan laba weji lahayn sharka karha wanaagga xagsada haddaba marka uu leeyahay jacaylku ha noqdo mid aan laba weji lahayn ayaa taasi loola jeedaa in jacaylka laga fogeeyo munaafaqnimada waxaa markaasi la doonayaa inaadan nin kale oo masiixi ah been u sheegin oo aadan ku odhanin hadal aadan oofin doonin marka jacaylkiinnu wuxuu noqonayaa mid aan laba weji lahayn waxaa kaloo uu raaciyey sharka karxa oo fasiraaddu ay tahay wejiyadiinna ha laga arko inaad necab tihiin sharka markii aad aragtaan in wax ay qaldan yihiin ayaa laydinka doonayaa inaad hor keentaan odayaasha kiniisadda haddii adigoo aad ka mid tahay duqayda hoggaamisa ururka ama wehelnimada masiixiyiinta oo aad aragto inay wax waliba aanay u socon sidii loogu tala galay ayaa lagaa doonayaa inaad runta u istaagto waxaa jira kuwo badan oo aan doonaynin inay faraha la galaan haddii dhibaato ay soo baxdo waxay ka baqayaan inay ku waayaan magac iyo fursado ay heli lahaayeen haddii ay muujiyaan runta jirta taasina waxay keenaysaa dhibaato fara badan maanta waa marka qofku uu wejiga ka qarsado dhibaato sii faafaysa waxaa loo baahan yahay rag iyo dumar had iyo goorba is-hortaaga sharka oo aan ka gabban waxaa kaloo bawlos uu leeyahay wanaagga xagsada marka la leeyahay xagsada ayaa loola jeedaa in lagu dheganaado waxyaabaha wanaagsan oo aan marnaba laga harin rumaystaha waa in mar waliba lagu suntaa ama lagu calaamadeeyaa waxyaalaha wanaagsan intii lagu sunti lahaa waxyaabaha xunxun marka waa in lagu dheganaado waxyaabaha wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan kalgacayl walaalnimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo dadaalka ha ka caajisina ruuxa ku kululaada oo rabbiga u adeega war maxay wanaagsan tahay inaan ilaah u adeegno waxaan haatan leenahay hannaan darajo iyadoo uu ruuxa inaga dhex shaqaynayo waxaa markaasi laynoo sheegayaa inaan ruuxa ku kululaanno oon rabbiga u adeegno waxaase aayaddu ay leedahay kalgacayl walaaltinimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo waxaa kaloo inta laynoogu sheegayaa in walaalaha masiixiyiinta ah ay isku muujiyaan jacayl walaalnimo haddaan walaalnimadaasi idin tilmaamo ayaa waxaa lagu macnayn karaa laba nin oo soomaali ah oo mataana ah haddii mid ka mid ah mataanaha uu masiixi noqdo oo nin ingiriis ah ama nin jermal ah ama nin amerikaan ah wuxuu noqonayaa ha noqdee oo masiixi ah uu jiro waxaa ninkaasi soomaaliga ah walaalkiis uga sokaynaya ninkaasi maraykanka ah ama ingiriiska ah ama jarmalka ah ama ninkaasi caddaanka ah aan idhaahdee waxaa markaasi walaalkaa kaaga sokomaraya ninka cad waayo ninkan waxaad wada joogaysaan ilaa iyo abaddan haddaba kala duwanaansho ma leh marka masiixi uu soo noqdo oo jir cusub layna huwiyo waayo dabeecaddii hore iyo jidhkii horeba waa laga tegayaa oo waxaa la qaadanayaa jir ammaanan waxaa kaloo qorniinku uu leeyahay dadaalka ha ka caajisina ama ha noqonina kuwa jadbaysan markaasuu raaciyey ruuxa ku kululaada oo macnuhuna uu noqonayo in farxaddeenna iyo jadbaduba ay noqoto mid qiyaasan oo hoos imaanaysa ruuxa quduuska ah haddaba marka la leeyahay rabbiga u adeega ayaa laynaga doonayaa inaan dhankaasi u jinjeerno haddaan horay idinku sii wadno warqaddan reer rooma ayaan haatan eegaynaa cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha laba-iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan rajada ku farxa dhibta u dulqaata dukashada wediddeeda ku sii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiintu u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya u duceeya kuwa idin silciya u duceeya oo ha habaarina marka la leeyahay rajada ku farxa ayaa taasu ay noqonaysaa waxyaabo ninka rumaysaha ah ay tahay inuu buuggiisa xusuus qorka ku qorto welibana ma ahan in la iloobo marxaladaha ninka masiixiga ahi inay yihiin kuwa aan farxad lahayn sida badan maxaa wacay waxaa jira kuwo badan oo markii qofku masiixi noqdo dhib iyo silic badaya hase yeeshee waa in maanka lagu hayo in dhibaatooyinka iyo xiisaduhu aanay ahaanaynin kuwa nagaadaya ama ayna soconaynin maalin waliba dhibaatidu way soconaysaa oo si jiri mayso wax kastoo dhibaatidaasu ay tahayba waxaa markaasi bawlos uu leeyahay tukashada wadiddeeda ku sii adkaysta waxaana taasi uu ula jeedaa inaannu noqonno kuwa had iyo goorba ilaah barya marka la leeyahay ku caawiya waxa quduusiintu ay u baahan yihiin ayaa loola jeedaa in walaaluhu ay isla sidaa ay barakada iyo dacooyinka u wadaagayaan ay haddana wadaagaan dhibaatida ay wax wada cunaan haddaba waxaa jira kiniisado badan oo ku caawiya masaakiinta waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin hase yeeshee sidee baa loo isticmaalayaa wixii loo ururiyey mise la siiyey kuwii masiixiyiinta ahaa ee dhibaataysnaa waxaan keliyahoo garanayaa in ilaah uu inaga filayo inaan wixii aan haysanno aan la wadaagno masiixi kale oo baahan markaasaa waxaa taana la raaciyey oo shisheeyaha martigeliya waxaana loola jeedaa in la muujiyo soo dhoweyn iyo marxabayn la marxabaynayo kuwa aynan aqoon ee qariibka ah oo inoo baahan waxaa kaloo loola jeedaa in wehelnimada ama kulanka masiixiyiinta qof waliba loo furo ama lagu soo dhoweeyo marka la leeyahay u duceeya kuwa idin silciya ayaa taasu ay noqonaysaa waxaan qofka caadiga ah samayn karin sidee bay ku dhacaysaa inaad nin ku haraatinaya adiguna aad u ducayso waxaad mooddaa marka la eego dabeecaddeenna aadaminimo inaynan taasi yeeli karin haddii nin uu ina dharbaaxo waa qasab inaan gacanta u taagna innagana haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma ayaa waxaa ku qoran cutubka laba iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya midba midka kale ha la fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina waxaa qoran la farxa kuwa idinla farxaya haddaba dunidu waxay la farxaan ninka la farxa oo ay la ooyaan kan la ooyey intaa waxaa laynoo sheegayaa inaan nin waliba oo masiixi ah la reerayno oon welibana la murugoonno haddii dhibaato ay haysato markaana taasi waa waxaa qofka masiixiga dhabta ahi ka dhiga mid wanaagsan waxaa bawlos uu leeyahay haddana ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina waxaa jira kuwa iska weynaysiiya dadka qaar oo innaba aan jeclayn inuu u yimaado ama wax ku darsado kuwa saboolka ah bawlos wuxuu ku leeyahay reer filiboy sida ku qoran cutubka labaad aayadda shanaad fikirkaas oo ciise masiix ku jiray idinkana ha idinku jiro haddaba fikir caankee ah buu ciise masiix lahaa ciise masiix wuxuu ahaa nin xagga maanka aan ka kibir badnayn oo aan qab weynayn saaxiibayaal waxaa kaloo laynoo sheegayaa inaynan kuwa isla caqli badan ahaanin war maxay tala wanaagsan tahay waayo dabeecadda soomaalida waxaa ku badan isla weyninka iyo faanka halkan wuxuu bawlos kula talinayaa kuwa masiixiyiinta ah inaan kuwa isla caqli badan ahaanin waa talo wanaagsan oo haddii aad masiixi tahay ku anfacaysa kuwo badan oo ka mid ah quduusiinta ayay la tahay inay xagga ruuxa ka gaamureen laakiin weli ma ayan gaarin gaamuris boqor sulaymaan ama nebi sulaymaan oo isagu ahaa nin xikmad ka helay xag ilaah ayaa wuxuu ina siinayaa arrin ahmiyad ballaaran oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka mahmaahyadii cutubka lix iyo labaatanaad aayaddiisa laba iyo tobanaad ee baalka siddeed boqol konton iyo siddeed ee axdigii hore sida tan nin isla caqli weyn ma aragtay waxaa isaga ka rajaroon nacas hadalkan oo kale haddii aynu ka dhex nidhaahno bulshadeenna maanta midiyo ayaaba lagula soo ordayaa waayo nin waliba wuu isla caqli badan yahay oo waxaaba la leeyahay nacaska ayaa dhaama miyay oggolaanayaan dadku haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan xidhiirka aynu la yeelanayno kuwa aan rumaysnayn aniga iyo adiga waxaynu ku noolnahay duni ay ka buuxaan dad aan ilaah rumaysnayn maxay noqonaysaa xidhiirka aynu la leennahay iyaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan ninna shar shar ha ugu celinina ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa hadday suurtoodo inaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan haddaba taladu waxa weeye ninna shar shar ha ugu celinina waxaa markaasi lagu waaninayaa qofka masiixiga ah inuu fisho in xumaan dadka aan masiixiga ahayn ay ku samayn doonaan laakiin waxaa laynaga doonayaa inaynaan sharkii kuwaasu ay sameeyeen aan dib loogu celinin markaasaa waxaa la raaciyey taladaasi dhaxalgalka ah ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa haddaba ma jiraan wax dhib u keeni karaa ama dhaawacaya dhanka masiixa haddaannu ahayn qof sheegtay inuu yahay masiixi oo haddana daacaddarro ku macaamiloonaya haddaba kuwa aan masiixiga ahayn shaqo kuma lahan sida badan waxyaabaha aad rumaysan tahay iyo waxbaridda aad aaminsan tahay hase yeeshee waxay eegayaan ficilladaada iyo sida aad dadka ula macaamilooto dhaqankaaga aaminnimadaada runtaada iyo wixii la mid ah waxay eegayaan oo kale in lagugu xirnaan karo ama lagu aamini karo waxaa markaasi wanaagsan inaad dadka iyo ilaah hortiisa si la yaqaan ugu dhaqanto waxaa jira kuwo badan oo been derbiyada la fadhiya oo waxay yidhaahdaan masiixinimadu diin ma ahan haddii aad eegto sida ay u dhaqmayaan kuwa eedaynaya masiixiyiinta ayaad la yaabaysaa hadday weligoodba wax aamineen waxay la tahay hadallada ay ku hadlayaan inay ilaah horti khayr iyo baraka kaga helayaan haddaba haddii aad idaaciiso qowlka ilaah waa xisaab kuu taalla dhegaystow masiixiyiintuna waxay ku dhaqmaan kitaabka baibalka oo uu sal u yahay kitaabka axdiga cusub waanooyinkii korana waxaa laga doonayaa nin weliba oo masiixi ah haddaba haddii aad idaacayso qoolka ilaah waa xisaabku hortaal masiixiyiintuna waxay ku dhaqmaan kitaabka baibalka oo uu sal u yahay kitaabka axdiga cusub waanooyinkii korana waxaa laga doonayaa nin waliba oo masiixi ah yaanay kula noqon haatan dabadeed in nin masiixi ah uusan aaminsanayn ilaah waxay ku dhaqmaan talooyinkan kore iyo kuwo badan oo aad maqli doonto waxaa kaloo haddaan cashirkeenna ku soo noqonno rasuul bawlos uu leeyahay hadday suurtoodo inaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan haddaba aayaddan aad baan u jeclahay waayo waxaa jira dad badan oo aydnan heshii karin oo iyaguna doonaynin inay kula heshiiyaan haddaba qasab ma ahan inaad qofka wada socotaan haddii aydnan wada socon karin waxaa laydiin siiyey xorriyad aad ku kala tagtaan haddaan horay idinku sii wado oo aan eego warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carrada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay cunto sii hadduu harraadsan yahayna waraabi waayo haddaad saa samayso waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa dhuxullo dab ah haddaba waxaa halkan laynagu siiyey qaynuunka ugu weyn qaynuunnada ee inoogu qoran hadallada ilaah welibana waa kan ugu dhibka badan in la raaco haddii qofka uu ku dharbaaxo miyaa haddana ku odhan kartaa daanka kale iga dharbaax marka bini'aadamku uma adkaysan karaan haddaba gardarrada oo haddii qof wax uu inagu dhufto isla markiiba dagaal baad ka xigaysaa laakiin rabbigu wuxuu leeyahay rumaysad igula socda oo aniga ayaa xaalka idin hagaajinaya oo haddii qof uu idin dhaawaco anigaa idinka aaraya aniga iyo adiga way wanaagsan tahay inaan faraha u gelinno sayidka haddii ay jiraan kuwa ina waxyeelaynaya nin waliba oo masiixi ah way soo maraysaa wakhtiga marka uu ficil ahaan ula kulmayo waxyaabahan rasuul bawlos uu inoo sheegayo waxaana loo baahan yahay haddii aynu khibrad u yeelanno xaalka caynkan oo kale ah waayo wuxuu yidhi aarsasho anaa leh waxaa hubaal ah in ilaah uu kaaga aarayo qofka wax idin yeela haddaan soo koobno cutubkan laba iyo tobanaad ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sharku yuusan kaa adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkow waxaa markaasi halkan inoogu qoran caqli celin aan iyadoo kale hore loo arag waxaa laynoo sheegayaa inaannu sharku inaga adkaan waxaanan sharka uga adkaanaynaa wanaagga tala ka wanaagsan oo nin masiixi ah la siin lahaa ayaanba jirin haddii aad isku daydaan inaad la dagaalantaan kuwa sharka leh si ay noqotaba way ka adkaanayaan waanada lagu soo xidhay cutubka waa mid caaqibo leh oo haddii aan idinku celiyo waxaa laydinku leeyahay dhammaantiinba sharku yuusan kaa adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkow ilaah haddaba wuxuu siiyey masiixiyiinta wanaag oo waxaana weeye wanaaggaasi ruuxa quduuska ah marka waxaa laynagu leeyahay ruuxa quduuska ah kaga adkaada sharka bawlos oo tala kala raacinaya maaddadaasi ayaa leh sida ku qoran warqaddii uu u qoray reer galaatiya cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad sida tan haddii aynu ruuxa ku nool nahay aynu ruuxana ku soconno waxaynu haatan soo gaarnay dhegaystayaal cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii reer rooma cutubkan saddex iyo tobanaad waxaannu ku eegaynaa laba maaddo waxaana ay kala yihiin xidhiirka aynu dawladda la leenahay ama xukuumadda iyo xidhiirka deriska aynu la leenahay haatan waxaynu soo gaarnay cutubkan saddex iyo tobanaad oo weli waxaynu ku jirnaa adeegidda la doonayo kuwa ilaah ka cabsada marka ay dhex joogaan uunka kale waxaan kaloo arkaynaa in qofka ilaah ka cabsada uu yahay waddaniga samada ama jannada laakiin weli dunida ayuu joogaa waxaana taasu ay dhaxal siinaysaa laba mas'uuliyadood haddii markaasi labadaasi adeeg ay iskhilaafayaan waxaannu xoogga saaraynaa tan aynu ilaah ugu adeegayno ciise masiixna taas wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi waa inaynu kaysar siinnaa wixii uu leeyahay ilaahna siinnaa wixii uu leeyahay hadalkaas wuxuu ciise masiix u sheegay amaba ku yidhi kuwa doonayay inay isaga gacangeliyaan waxaana qisadu ay ku qoran tahay injiilka sida luukas oo u qoray cutubka labaatanaad aayaddiisa shan iyo labaatanaad haddaba dawladaha ilaah baa dhisay oo wuxuu siiyey xukun isagoo ka hadlaya xaalkaasi ayaa ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka sagaalaad aayadda lixaad sida tan ku kasta oo nin dhiiggiis daadiya ninbaa isna dhiiggiisa daadin doona waayo ilaah araggiisuu ka sameeyey ninka haddaba ilaah wuu daneeyaa nolosha bini'aadmiga haddaba adiguna waa inaad sidaas si la mid ah samaysaa dhegaystow oo aad qadarisaa nolosha bini'aadamka hase yeeshee bulshada soomaalida ah ayaa baryaha kani waxay caadaysteen dilka boobka iyo dhaca waxay kuu dilayaan in ka yar boqol dollar markaana waxay khilaafayaan aragtida ilaah iyo sida uu ilaah u qadarinayo nolosha bini'aadanka xukun baasi ilaah uu u gooyey dilista nafta oo wuxuu leeyahay ninkii nin dhiiggiisa daadiya isna ninbaa dhiiggiisa daadin doona marka intaadan qoriga la soo bixin oo aadan ku dhufan amaba ku ridin ninka aayaddan ka fikir dhegaystow oo ogow inaan lagu daynaynin dhiigga aad daadinayso bawlos oo nin dhallinyaro ah oo la yidhaahda timoteyos la hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee timoteyos cutubka labaad aayadaha kow ilaa saddex sida tan sidaas daraaddeed ugu horraysta waxaan kugu waaninayaa inaad ilaah u baridid oo aad u tukatid oo aad u ducaysid oo aad u mahadnaqdid dadka oo dhan khusuusan boqorrada iyo kuwa amarka lehba inaynu nolol xasiloon oo nabadaysan ku noolaanno innagoo si waliba cibaado iyo maamuus u leh taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaaha badbaadiyaheenna ahu uu aqbali karo markaana waa inaynu u tukannaa boqorrada salaadiinta ugaasyada wabarrada cuqaasha iyo kuwa amarka leh laakiin ma ahan inaan kan wacdiyaha ah oo keliya ku dhaafno amaba ku sii dayna arrintaa oo adiga xil baa kaa saaran dhegaystow waajibka ninka ilaah ka cabsada saaran waxa weeye inuu ilaah xagga ruuxa kala jirno laakiin hawsha aynu dawladdeenna u qabanayno waa mid inoo gaar ah laakiin la doonayo in lagu laro daacadnimo marka labadaas mas'uuliyadood way kala duwan yihiin markay joogto maamulka laakiin haddana waa inaynu si masiixinimo ah ula macaamiloonno howlaha aynu u kala qabanayno dawladdayada iyo ilaah ninka yuhuudka ah ee noolaa baryihii reer rooma ay talinayeen ayay ku adkayd inuu u sujuudo dawladda reer rooma waxaana mar waliba ka jiray caasimadda reer rooma qas iyo qalaanqal oo asbaabtaas daraaddeed ayaa boqorkii kalawdiyos ahaa uu u ciqaabay yuhuudda inta la og yahay hal goor farrisiinta qabka weyn leh ayaa waxay diideen xukuumaddii reer rooma ee ka talinaysay dalka falastiin iyagoo ku kulul inay sameeyaan qaran israa'iil ay leedahay oo ay afgembiyaan kan reer rooma markii ay ciise masiix shirqoolayeen ayay waxay ku yidhaahdeen ma sharci baa in kaysar canshuur la siiyo mise waa inaan la siinin haddaba xaalkaasi ay maanka ku haysteen aawadeed ayaa waxaa cad inay niyadda ku haystaan kacdoon kaasoo markii ay soo bixiyeen si xun loogu laayay dadkii yuhuudda ahaa bawlos oo garanaya in neero iyo bilaatos iyo herodos ay ahaayeen waxmatarayaal ayaa u sheegay rumaystayaashii reer rooma inay xukuumadda daacad u ahaadaan haddaan si dawaale ah idinku bilowno cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ayaa waxaa muhiim ah inaad garataan inaan diiradda saarayno xaalka ku saabsan xidhiirka ka dhexeeya qofka masiixiga ah iyo dowladdiisa waxaana aayadda koowaadi ay leedahay naf waluba ha ka dambayso kuwa amarka sare leh waayo amar ma jiro kan ilaah ka yimaado mooyaane kuwa jiraana ilaah baa ka dhigay kuwo amar leh wuxuu leeyahay haatan waa inaynu hoos nimaadno xukuumadaha dadka iyadoo ay ugu wacan tahay inuu ilaah iyaga siiyey amarka
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin